aada iyo aad baad umahadsan tahay cosin waan salaamayaa adiga iyo bahda radio belgi dhammaantiinba waana idinka mahad celinaya fursadan aad isiiseen waxaan kaloo salaamayaa dadka dhegeysanaya reer puntland haddii aan su-aashaada usoo noqdo waxaan aada iyo aada usoo dhaweynayaa heshiisyadii kala dambeeyey oo garowe lagu gaaray iyo muqdisho oo dawladda soomaalida iyo dawladda puntland ay gaareen dawladda federaalka soomaaliya iyo puntland ay gaareen waxaad moodaa in puntland iyo dawladda federaalkuba heshiiskii la samayn karay oo dhamaystiran inay sameeyeen arrintaasna waa dawaadinaynaa waana soo dhaweynayna tan kale arrinta doorashada marka laga hadlo soomaali waxay qaadatay four point five ama afar dhibic shan in wax lagu qeybsado labada kun iyo labaatanka waxa doorashada lix iyo tobanka labaatankana ay noqoto midii ugu dambeysay waxaan jeclahay inaan dhowr kelmadood ka idhaahdo arrintaas sida wax loo qeybsanayo soomaalidu qabaa-il bay wax ku qeybsatay qabaa-ilka wax lagu qeybsadayna waxay kasoo bilaabatay windigati oo four point fiveki lagu qeybsaday ugu horeeyey markii dambe oo xamar wax lagu dooraynayena waxaa kuraastii haddana ku fariistay ciddii loo qoondooyay gooni ahaan haddaan puntland uga hadlo ama aan gobolada bari iyo mudug ama majeerteenka loo aqoon jiray majeerteenka aan ka hadlo laba iyo toban kursi baa kusoo aaday baa la yiri waad dareemi kartaa waa laba qabiilkaas waa qabiil ballaaran laba iyo toban kursina waa waa aad bay ugu yar yihiin maxaa yeelay boqol iyo labaatankii kursi boqol iyo saddex iyo labaatankii kursi waxay ku lahaayeen ilaa boqol iyo labaatan iyo labo meelahaas maanta oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan baarlamaanku yahayna laba iyo toban baad qaadanaysaan baa layidhi laba iyo tobanka waxaa lagu soo qaaday marka magac reer ee lama oran jifooyin kamidaa si gooniya u leh waxaa nasiib darra ah in isimada puntland oo sharafta leh siyaasiyiinta iyo waxgaradka puntland ay ku guul daraysteen in ay dadka laba iyo tobankaas qof ay ka dhigaan dad dadka oo dhani ku kalsoon yihiin matalina kara ayaa noqon wax qabiil ku habsaday oo ninkii qoladu ay tiraa qaaraankiisaa lagu batay meesha loo diro kabacdina ay ku fashilmaan siyaasadii soomaaliya iyo tii puntland kaga dhexaysay intaba marka waxaan aada iyo aada uga walwalsanahay in hadda shirar socdaan arrintuna ay sidii hore ku socoto oo aan la oran laba iyo tobankii kursi oo majeerteen ka dhexeeyey waxgaradkii iyo luqaashii iyo majeerteen ha loo yeero oo markaa ha ka tashadeen inaan ilaa iyo hadda la oran ciddii ku fadhiyay ayadoo ay shirayso oo mar labaad ay muquulooyin soo wadaan xamar loo diro oo aan ayagana mateli karin dadkana mateli karin dee cid gooni ulehda ma jirto magacaas mid baa lagu soo qaaday marka waxaan odhan lahaa cadaaladda in lagu soo dhawaado dadka oo dhan waxa ka dhexeeya la mudo dad labiyo tobanka qof oo reerkaa ka tegayaa inay noqdaan dad aqoon u leh puntland iyo soomaalida wax ku kordhin kara maqaamka ay soomaali naga filaysana dad heerkeeda leh in loo diro baan anigu soo jeedin lahaa aad iyo aad baa
waa tahay waa hagaag laakiin puntland laba aqal baa jira haddii ay jireen awal beelo ka mida beelaha dega puntland oo aqalka hoose aan wax ka helin soo hadda fursad ma ahan in aqalka sare ay wax ka raadsadaan oo arrintaasi wadatashi laga galo
waxa weeye ama aqalka sare ha ahaato ama aqalka hoose ha ahaato wixii ka tegaya dadkaasi in beelaha oo dhani waxay ku midaysan yihiin oo cid matali karta ay noqdaan baa cadaaladdu ay ku jirtaa maxaa yeelay cid hadda reerka laga saarayo ma tihidiin laleeyahay ma jirto intii hadda dhowr iyo tobanka sana ahayd oo nidaamka four point fiveka lagu shaqaynayeyna isku cidin baa joogtay oo laba iyo tobankaa kursi lahayd kuwa hadda soo kordhay socda laftigooda waxaan maqashiisanahay isla ciddii kuraastaas hore ku fadhiday inay qorshaynayso inay qaarna qaataan ama ama kulligoodba wada qaataan inay qorshaynayso maxaa yeelay cid ka hadashaa ma jirto had iyo jeerna waa abaarta iyo dhibka iyo roob la-aanta iyo mushkiladan ay jirtaa wax meelaha ay cuskan tahay waxa weye dad islaameynu nahay waxa weye cadaalad darrada iyo waxyaalaha noocaas oo kale wax laga fekeri kara maaha laba iyo tobankii kursi oo hore ciddii ku fakertay ciddii ku fadhiyay inay maantana dooneysay in ay kuwii aqalka sare qaataan puntland oo dhan iyo dadka deegaankan ayaa u baahan in cadaalad laga sameeyo si qoto dheer in loo eego macno ma laha haddii toban nin ama dhowr iyo toban nin oo walaalaa inoo tagto oo ay yihiin cidaan anagu soo saarnay oo aan aqoon iyo karti iyo hufnaan iyo waxqabad kusoo saarnay oo soomaalida wax ku kordhin karaa annagana waxa naga maqan noo raadin karaa dalkana horumar horseedi karaa hadday yihiin wax dhibaataa maaha anugana umaayo waa tahay waa tahay burhan laakiin qadiyadan aad ka hadlaysid ee beesha aad sheegaysay weli lama hayo ilaa xilligan beelo ka mid ah beelaha aad carabka ku dhufatay oo qadiyadan ka qaylinaya marka adiga cambaarayntaada ama dhaleecayntaada miyaana loo arki karin siyaasi maslaxadiisa gaarka ilaalsanaya waa arrin fiican wey anigu midbaa isuma sharixin inaan caqalka sare noqdo iyo inaan baarlamaanka hoose noqdo midna isuma sharixin umana sharixin ilaa hadda laakiin waxaan ahay siyaasi raba puntland inay hagaagto soomaaliyana hagaagto cadaaladana lagu soo dhawaado dadkana waxa ay tabanayaan laga qalayo kuraastu waxa weeye qof kastaba waa inuu ogaadaa haddaad majeerteen tahay labada iyo tobankaas kursi waxbaad ku leedahay cid gooni ula oo sheegan karta oo reerbay reerkaas maaha oran kartaa ma jiro maxaa uu xalka uu ku jiraa adiga maxay kula tahay xalku inuu ku jiro xalku wuxuu ku jiraa waxqabadka waxgaradka beelaha in laysugu yeero in lasoo saaro labiiyo toban qof iyo wixii aqalka sare laga helo oo mateli kara puntland mateli kara dadka ay wasiirka ka yihiin berrito waxa weeye nin kasta oo reerkaas danta uu ka yeelan karo xamar ama m b-ga la dooranayo uu ka yeelan karo uu asagoo korsoon ugu tegi karo maanta waxa weli labiiyo toban qof baa xamar joogay labiiyo toban reer bay wakiil ka ahaayaan labiiyo toban kooda reer maahe majeerteen waa ilaa konton konton qolo oo qolo waliba magtooda boonodamaidoonaya deganta marka labiiyo toban konton marka laga godiyo soddon iyo sideedii kale banaankaay joogaan marka anigu waxaan soo jeedinayaa waxa weeye in dadka kuraastaas ay ka dhaxaysa la isugu yeero ayna si madal ah uga wada tashadaan cidda ku matalaysa baarlamaanka federaalka soomaaliya maadaama qabyaalada xuquuqaya cid oran kartaa one man one vote markii ay noqoto reebel iyo reebel ma jirto laakiin maanta magac qabiil weeye qabiilkana waa lagu wada jiraa qabiilku inuu usinaado ayaan soo jeedinayaa kuraas